waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waana ognahay waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in afarta sano soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen labaatan iyo lix sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen xalkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo labaatan sano oo kale sidaas darteed waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee nooga ee noogu daran afarta sano ee soo socota kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaan ayaa dhammaystiri doona insha allah laakiin dowladdeenna halkan anugu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cisadii iyo karaamadii soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhammaystirka dib u heshisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarraynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yaraynta sabool saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi haddii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta amisom oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin uganda kenya burundi jabuuti iyo etoobiya runtii hawl wanaagsan iyay qabteen oo aan u baahnayn waxayna hadda waxaana hadda socda oo ay buuxsantay tobankii sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yegleelidda ciidanka qaranka oo amniga amnigeenna ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaanno hadafkaas in badan oo ka mid ah wuu hirgelay wuu hirgalay balse in badan ayaa weli harsan xukuumaddaydu waxay amisom kala shaqayn doontaa hadduu ilaah yidhaahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeenna si ay soomaaliya si ay soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeenna iyo dalkiis iyo dadkiisa u shaqeeya
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali